wasaaradda horumarinta haweenkii arrimaha qoyska puntland ayaa magaalada garowe ku qabatay shirka ololaha ansixinta heerka xoojinta gudniinka gabdhaha waxaa shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi culimo bulshada rayidka iyo hay-adaha ka shaqeeya wasaaradda arrimaha xuquuqda haweenka iyo caruurta iyadoo intii uu socday shirka lagu falanqeyn doono doorka bulshada culimada iyo hay-adaha sharci dejinta ee hirgelinta iyo ansixinta xeerka muhiimka ah kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland maxamed cali ismaaciil ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka iyo saameynta gudniinka fircooniga maadaama uu dhibaato aada u xoog weyn oo aan la cabiri karin uu ku hayo gabdhaheenna yaryar waxaan aada iyo aada u rajaynayaa dooda maanta inay ka soo bixi doonto sira tolerancy la gaarsiiyo ayaan aada u rajaynayaa wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland tictore somarian axmed cali ayaa ku baaqday in xeerkan si deg deg ah loo ansixiyo waxaan halkan ka jeedinayaa laba eray oo ku salaysan waajib qaran damiir bulsho iyo u doodista xuquuqda hooyada iyo gabdhaheenna waana baaq aan la dhayalsan karin waa baaq ku saabsan in la ansixiyo oon u ololeynaynaa sharciga ka hortagga gudniinka gabdhaha gudniinka ma ahan dhaqan barakaysan waa xadgudub cad gudniinka gabdhaha waa fal jir dil ah waa dhaawac joogto ah oo loo geysto jir iyo nafba gabdhaha yaryarka ah waxaan rabnaa inaad ogaataan wasaaradda uma ololeynayso wax diinteenna ka soo horjeedo wasaaradda uma ololeynayso wax human rightska ka soo horjeeda wasaaradda haweenka waxay si cad u caddaynaysaa mowqifkeeda kaasoo ah gudniinka gabdhaha dhibaataynaya aan wada ognahay waa in si buuxdo loo mamnuuca wasaaradda horumarinta haweenka ee arrimaha qoyska puntland ayaa wado dadaallo dhammaan bulshada loogu dhiirigelinayo in ay garab istaag u sameeyaan ololahan maadaama xeerkani uu yahay